caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi haysanaay oo toddobaad walbaad dhageysataan barnaamijka soodala socodsiisa anigoo xaliimo cali ibraahim dhagga farsamada waa injineer zaki mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi haysanaay
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka isku soo noqod wanaagsana kheyrtana dhageysanaysa toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa cudurka jeextanada oo saameyn kala kulmaan bulshada ku dhaqan magaalada jowhar cudurkaasoo si gaar ah u saameeya caruurta da-aadkooda u dhexeyso ilaa iyo tobanka sano sidoo kale hooyooyinka uurka leh ayuu cudurkani saameyn ku leeyahay jeextanada waa cudur halis ah oo saameyn saameysa habdhiska neerfaha waxaana keena bakteriyada calestotrium teetana taasi oo ku jirta ciidda wasaqda ah cudurkan wuxuu ku dhici karaa qofka marka bakteriya gasho jirka iyadoo loo marayo dhaawacyo ama nabaro waxaa muhiim ah in la sameeyo wacyigelin baraaran oo ku saabsan halista cudurka tetanaska iyo sida looga hortegi karo tani waxay kamid tahay ee dadaalada lagu xoojinayo caafimaadka bulshada iyo kahortaga cudurka tetanada qaadashada talaalka ayaa ka qayb qaata waxtarka badan oo looga hortagi karo cudurka waxaana muhiim ah in dadka gaar ahaan haweenka uurka leh ay helaan talaal si loo ilaaliyo caafimaadka hooyada iyo caruurta daryeelka nadaafada shaqsiga iyo deegaanka ayaa muhiim u ah ka hortaga cudurka nadiifinta iyo daaweynta dhaawacyada sida ku haboon waxay yareyn kartaa halista cudurka infekshanka kaasoo ka dhalan karta in qofka uu haleelo teetan waxaa muhiim ah in la qaato tallaabooyin ka hortag ah si loo yareeyo halista cudurka la tashiga xarumaha caafimaadka ee magaalada iyo hay-adaha caafimaadka ayaa laga maarmaan u ah helitaanka macluumaadka teetanada barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku wareysanay bulshada magaalada jowhar iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhakhaatiirta kuwaasoon ka wareysanay halista cudurkani ugu horeen waxaan siinayaa ayaan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jowhar waxay nooga warantay aan wareysigan kala yeelanay halista cudurkani iyo kiisaska inta badan ay la kulantay marka hore soo dhawow waxaad ka mid tahay bulshada ku dhaqan ee magaalada jowhar marka xigta waxaad nooga warbixisaa saameynta aad bulshada dhankeeda ku aragtay ee ku aadan cudurkan teetanada haddii aad ka haysataa wax fikrad ah
waxaa rabaa in aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay teetanada teetanada waa cudur aad iyo aad halis u ah aan wada ognahay anagoo dhan inuu halis yahay waa bakteriya oo aad iyo aad halis u ah waxaa soo saara waxaa soo saari kartaa waxay soo saari kartaa sun keeni karta muqaa in uu qofku adkaado dhibaatooyin kale oo halis ee qofka u keeni kartaa waa gartay ma isleedahay cudurkan waxaa jira siyaabo looga hortagi karo hortag waxaa sida waxaa looga hortagi karaa qofka inuu tilaalka qaato laga tilaalo ilmaha iyo dadka waaweynba in laga tilaalo tilaalada waa habka ugu fiican oo had isleenahay waa looga hortagi karaa teetanada oon isleenahay waaye caruurta waxaa loogu talagalaa inay qaataan tilaalada waxyaalo badan oo jiro inuu tilaalkaasi uu qofka ka difaacayo sida dabeesha iyo qunfaca iyo iyo difteeriyada iyo waxyaalahaas oo tilaalka oo qofka ka caawinaya in uu ku dhicin dadka waaweynna waxaa tilaalaa inta kadib loo qaato tilaalka teetanada tobankii sanaba halmar waa in ay qaataan haddii uu dhaawac halis oo qofka soo gaaro midi ama ay gasho mise waxyaalo oo miiraro qofka haddii uu duro oo duro qofka oo midi waxaas yaalahaas ee duraan uu yahay midka tilaal qaatay shantii sano ee hore loosoo dhaafay inkale qofka waa laga hubinayaa inuu tilaalka qaatay inkale qofka waa in uu hadduu dhaawac soo gaaro uu nadaafada uu ku dadaalo sida dhaawacyada iska yareer xitaa dhaawacyada waaweyn si fiican waa in loo nadiifiyaa loona waana waxaa looga hortagaa in ay bakteeriyada gudaha ay u gasho isticmaal inuu qofka isticmaalo saabuun iyo biyo si aad u dhaqaaqayo meesha dhaawaca ah kadibna isticmaalo daawo oo lagu dhayo boogta oo lagu dhayo inuu qofka isticmaalo wuxuu qofku waa inuu ka fogaadaa waxyaalaha halista oo keeni kara oo teetanada sababi kara inuu qofka iska ilaaliyo iska ilaaliyo gacanta oo qofku inuu gacanta ku qabto waxyaalaha oo wasakhaysan gaar ahaan kuwa sida ciid camal iyo qashinka waxyaalaha ku jiro inuu qofka gacanta la galo haddii uu la galana inuu iska hubiyo inuu gacmaha iska dhaqo si oo taxdir gacmaha iskaga dhaqo markasta oo la macaamulo waxyaalo wasakh leh qofka inuu sifiican gacmaha iskaga dhaqaa iska hubiyaa waaye qofka wax wasakh gacmaha la galo inuu iska nadiifiyaa qofka waa inuu la tashtaa takhtarka haddii uu qofka dhaawac soo gaaro ama uu qabo ma girtay ma jiraan calaamado aad ku aragteen qofka uu soo haleelay cudurkaasi teetanada calaamada u eg ee teetanada sida qofka inuu murqaha adkaado gaar ahaan muruqyada daalka ah waa sidoo islamarkiiba ay istaagaan xanuunka waa in islamarkiiba ay tagaan xarun caafimaad waa in ay ka hortagaan talaalada waa in si fudud marka loo qaado talaabooyinka iyagoo aan talaalka yahay kan ugu muhiimsan ee looga hortagi karada oo looga hortagi karo cudurka teetanada sidaan wada ognahan waa cudur halis ah ma garay ma jiraan kiisas badan oo aad aragteen aada la kulanteen oo ku aadan teetanada waxaa jira kiisas badan oo aan aragnay ee caruurta ku dhacda teetanada ee kuwa uu kamid yahay ee kuwa ugu khatarsan marka bulshada ee loo eego ee ku nool magaalada jowhar waxaa ugu baaqaya in ay dhibaatooyinkan xanuunka halista ah ay caruurta siiyaan tilaalka ka hortaga ah si ay ilmaha waxyaalo badan ee usoo gaarin ayaan ugula talin lahay
dhinaca kale doctor maxamed cabdigaaliib waxauu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha gudaha magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay halista cudurkani daaweyntiisa iyo inta uu ku dhaco da-aadka udhexaysa ayaan sidoo kale weydiinay iyo cudurkan halistiisa banka hore ee doctor waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caafimaadka raada esnay adigoo magacaaga loogu bilaabaya bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu magacayda waa doctor maxamed cabdi cali doctor gaalib galaa xarumaha magaalada xarun ka mid ah ama isbitaalada magaalada xarunka ee isbitaal ka mid ah oo magaciisa la yiraahdo daacad medical center halkaasaan ka howlgalaa howlo badan oo markaasi oo bulshada anfacayna waan qabanaa raadiyo isnaga waa mahadsantihiin sida wanaagsan aad bulshada ugu shaqeynaysaan markasta waa idinka mahadcelinaa
waa mahadsan tahay doctore marka xigta waxaad nooga warbixisaa waa maxay cudurka teetanada
saakii waxaan maleynaa mawduuceena waa oo miiska noo saaran waa tetanas waa maxay tetanas tetanas waa cudur oo cudurrada dilaaga ka mid ah oo markaasi ay sababato bacteria loo yaqaana clostrinium tetany waana cudur inta badan ku badan bulshada soomaaliya dhexdeeda ah marka tetanus cudur khatar a waaye oo life treating ah oo nolosha khatar ku ah haddaan laga hortagin ama la daaweynin qofkan dhibaato badan keensan karo marka
waan gartay markaan intaas kasoo gudubno maxaa sababa cudurkan teetanada bal waan gartid hore tetanus maxaa sababa hadii la yirahdo waxay noqonaysaa waxaa sababta bacteria oo loo yaqaana clostridium tetani bacterias ayaa dhalisay cudurkan bacterias waxaa laga helaa ciidda iyo meelaha dhastiga oo wasaqda ah oo markaasi eh, wasaqda badan ama waxyaabaha lagu shubo qashinka lagu shubo Eh, sidoo kale waxaa laga helaa animal feces ama saxarada xoolaha ama digada xoolahana waa laga helaa so marka bacterias halkaas ayaa laga helaa inta badan Eh, sidoo kale eh,
cudurkani wax calaamad ah ma leeyahay cudurkan markii la dhahaa ee calaamada ma leeyahay ha calaamada wuu leeyahay oo qofka inuu tetanus haysan lagu garanayo Eh, waxaa ka mid ah qofka inuu uu sameeyo waxa loo yaqaana lagjow lagjow waxa waaye inuu qofkii qoorta inta gadaal ku dhegto goosihii qofka uu ilkaha isku dhajiyo goosi afka kala fujin waayo Eh, qofka inuu jareeyo waxaasoo dhan waa calaamad lagu garan karo eh, inuu qofkan eh, tetana ay hayso Eh, yuu ku badan yahay cudurkan hadii la dhahaa Eh, cudurkan horta cid go- gooni uu ku badan yahay ma jirto laakiin inta badan dadka uu haleelo waa caruurta ka yar tobanka sano iyo hooyada uurka leh waa inta ugu badan dadka uu haleelo waa hooyada uurka leh iyo caruurta tobanka sano ka yar marka dadkaas ayuu aad ugu badan yahay Eh, waan gartid hore cudurkani ma leeyahay wax daawo ah Eh, ma leedahay daawo hadii layidhahda horta qofkii ay haleeshay eh, eh, daaweyntiis horta waa dhib badan tahay laakiin ka hortagay ku fiican tahay inkastoo hadda daawo la siin karo oo qofkii teetan hadii ku dhacay uusan u dhiminaynin eh, haddii laga ho- eh, laga gaarsiiyo oo qofkii uu xanuun ku dhaca isla markiiba la daaweeyo oo laga gaarsiin karaa laakiin daaweynteeda waxaa ka fiican inta badan ka hortageeda yani baashan talaal ay leedahay eh, oo hooyo uurka lala talaalayo oo ilmaha yarka la talaalayo marka talaalkaas in looga hortago ayaa fiican laakiin daawo way leedahay oo qofka hadii ku dhacdo waa la daweyn karaa Eh, waan gartay qofka ay haleesho cudurka teetanada maxaa loo isticmaalaa si looga hortago ama lagu daaweeyo maxaa loo isticmaalaa qofka ay ku dhacday eh, tetano tetano dadka ay ku dhacday dawooyin badanaa jira oo loo isticmaalo oo lagu daweeyo oo isbitaalada laga helayo marka qofka ay ku dhacday daawo looma helayo la dhihi maayo sida ida boolid camal ma ahan ile qofka da- cudurka dabeesha qofka hadii marku dhacdo waxaa waaye waa qofkaas waa uu naafooba oo weligiis naafo iska hanaya laakiin iyada saas ma ahan oo qofkan cudurka markuu ku dhaca intuu haaya bal laga daaweyn karaaba oo markaasi laga xalin karaa way ka duwan tahay marka cudurada kale iyada
waan gartay cudurkani ma leeyahay wax talaal ah
Eh, talaal ma leedahay haa talaal waa leedahay talaal la yiraahdo eh, eh, t i g ayay leedahay oo markaas tetani immunoglobulin loo yaqaano kaas ayaa lagu talaalaa Eh, badanaa hooyada uurka leh waxaa la talaalaa labaatan iyo toddobada ilaa iyo soddon iyo lixda isbuuc ee uurkeeda marka uurkeeda uu jiro labaatan iyo toddoba ilaa iyo soddon iyo lix isbuuc intuu dhexdiisa uu jiro ayaa badanaa hooyada uurka la talaalaa t i g waay tetan lahaan lagu talaalaa ilmaha yarka ana waxaa la- la- lagula taliyaa toban sano cunug kastoo toban sano ka yar hadduu hore u qaadan talaal in talaalkaas u qaato oo teetanada inta badan ciyaalka markay dhashaan adbeet markay dhashaan ilaa iyo usbuucyada ugu horeeyaa la siiyaa laakiin haddii ilmaha marka hore oo ay dhalanayaan macna ay heli waayaan ama cunug baadiya uu ku dhashay ama jaanis uu u waayey waxaa lagula taliyaa cunug kastoo toban sano ka yar inuu qaato teet- eh, talaalka teetanada marka saas ayaa lagu taliyaa talaal way leedahay
waan gartay bulshada maxaa looga baahan yahay inay sameeyaan si looga hortago saameynta cudurkaasi ka dhalan karta
Ee, bulshada maxaa looga baahan yahay inay samayso bulshada waxaa looga baahan yahay horta wacyiga caafimaadka in la socoto wacyiga caafimaad markaas in la socdaan maxaa yeele ee, waxaa fiican dadka in istaalada ay ku xirmaan wacyigelinta ee, idaacadaha ka socda ay dhegeystaan ee, maxaan kuu sheegaa istaalada soo kale dad wacyigeliyaal ay leeyihiin in waxa loo sheega ay dhegeystaan oo talaalkaas ay ku dadaalaan nadaafad ay ku dadaalaan meelaha wasaqda oo baashan laga qaadayna ay iska ilaaliyaan intaasna waa inta bulshada aan u sheegayno Ee, Eh, waan gartay cudurkani ma ka mid yahay cudurada dilaaga ah ee ku keenta qofka inuu u geeriyoodo ma ka mid tahay cudurro dilaaga ahaa life treating waa cudurro dilaaga waa haddayna qofka aan dhaqso laga daaweynin ninkuu ku dhaco ama aan laga hortagin waxa waa dhibaato badan ay leedahay ka hortageedana wax kale ma iyadu waa talaal talaalkaas ayaa looga hortegi karaa oo keliya wax kaloo looga hortegi karo ma jirto Eh, waan gartay ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bulshada caruurtooda ay soo haleeshay xanuunkaasi iyo sidoo kale guud ahaan bulshada marka ugu dambeyn ee, ee, bulshada maxaan ku wacyigelinaynaa amaan u sheegaynaa inay ku dadaalaan talaalka ama qaadashada talaalka cudurka teetanada maxaa yeele teetanada waa halis life treating waaye waa wax nolosha khatar ku ah haddana qofka laga talaalin waxa waaye mar kasta wuxuu taxadir inuu ahaado waayo muujiyo oo oo khatar ay u keeni karta baashaan marka eh, waxaa fiican marka inuu istaalada ku xirmo qofka waalidka ilmihiisa ugu talaalo oo tobanka sano ka yar ee hooyada uur kalena mar kasta laga talaalo inuu ilaa yidhaha teetanada marka l- uurkeeda uu gaaro labaatan todoba ilaa iyo soddon iyo lix isbuuc markuu gaaro in laga talaalo marka intaasna bulshada ayaan ayaan kula talinaynaa inay digtoonaadaan maxaa kuu sheega wacyigelinta ay qaataan ee nadaafadan ay ku dadaalaan meelaha qashinka iyo saxarada xoolaha iyo meelahaasna ay iska ilaaliyaan waa meelaha cudurka laga qaadi karo marka guud ahaan bulshada insha allah intaasaan kula talina waana mahadsantihiin radio snaip guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal barnaamijka caafimaadka aan toddobaadkan kaga hadlaynay cudurka teetanada oo inta badan ku dhaca caruurta yaryar sidoo kale cudurkani ayaa saameeya hooyooyinka uurka leh waxaana bulshada looga digaa inay qaataan talaalka ka hortaga teetanada guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka anigoo xaliimaha idiin waramaya tan intaan ku kulmi doono nabadgelyo
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinaynine oo caradina hala iseeyo